wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tegay magaalada qaahira halkaas uu kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi labada dal ayaa kala seexday heshiisyo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa imaneysa xilli uu dhowaan uu kasoo laabtay dalalka etoobiya eritreya oo ka hor uu booqday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiiqi oo ka mid a wafdiga madaxweynaha ayaa ka waramaya waxa uu ku saabsanaa kulanka labada madaxweyne rijinkoo dhan dee wuu arkayay wadanka masarna calaaqaad ballaaran baan leenahay oo dowladda soomaaliya iyo dowladda masar calaaqaad taariikhiyo soo jireena ayaa jiray bishii agostos sanadkii lasoo dhaafay hadda waxaan wada saxeexanay heshiis ciidan iskaashi xagga ciidanka ah iyo tababarka ciidanka soomaalida iyo qalabeyntiisa haddana booqashooyinkai madaxweynuhu ku marayay uu ku tegay kenya uu ku tegay ethoobiya jabuuti asmara qeyb ka mid a ayay ahayd maadaama dowlad isku dhow aan nahay heshiisna aan wada galnay in dee xaaladihii u dambeeyey layska maaragtay layska wareysto oo rijinka geeska africa dhankaasna waa jirtay iyo in heshiisyo dhowrahoo yaalay oo kale in hore lagu dhaqaaqo oo la saxiixo oo ku mid ahaa kiima labada madaxweyne ay saxiixeen iyo laba kaloo anigu aan saxiixay iyo wasiirka dhigaya ciidamadaas wadahadalkoodii si technicalah ama farsamo ayuu u socdaa oo halkan laba toddobaad ka hor waxaa yimid waftii wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ka socda haddana waa joogaan marka arrintaas technicaly ayaa looga hadlayaa laakiin a u da xafiiskooda peace and security-ga nabadda iyo ammaanka ayaa ayay codsi u gudbiyeen oo halkaasoo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaas oo dhami ay u gudbisteen kadibna dee dowladda soomaaliya waxba ugama duwanaa dowladaha kale ee ka qaybgelaya arrintaas marka sidaasaa lagu soo dhoweeyey wixii farsamaana hadda farsamadooda way socotaa